ujeedada ahayd in dhaawacii shalay qaraxii dadkii ku dhaawacmay aan soo booqanno ujeedadana waxay tahay xaaladooda in aan u kuurgalno maamulka gobolka iyo wasaaradda caafimaadkaba sidii xaaladaas loo qiimeyn lahaa iyo wixii dadkaas loo qaban lahaana in dowladda dhexe iyo gobolkaba diyaar loo wadayahay waxaan u mahad celinaynaa runtii shacabka oo kaalin weyn ka geystay sidii dadkaas si deg deg ah oo hay-adaha gurmudka ay la shaqeeyeen isbitaaladii loo keenay waxaan u mahad celinaynaa takhaatiirta labada dhinac ee isbitaaladii aan booqannay oo runtii si hagarla'aan ayagana dadkaas ugu hagar baxay waxaan ilaah uga baryaynaa in caafimaadkooda caafimaad deg deg ilaahay u siiya caafimaad waara annagina aan ku cibro qaadano tiirtan hadda madiina ku suganoo dadka gacanta ku hayso iyo takhaatiirtii isbitaalka erdogan runtii dhallinyaro soomaaliya oo diyaar ah oo si fiican wax u soo baratay oo heegan ah oo dabooli karta baahida aan u qabno ee takhaatiirta sbeshalisaadka intooda badan waa idinka mahad celinaya waana idinku hambalyeynaya waxaan ka xumahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannada ha ka waraabiyo intii ay ka baxeen sabar ha ka siiyo inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo annaga waa idin nimid inaan ogaanno xaalkiina idinla qaybsanno dhibka iyo inaan garabkiina taagannaha inaan idin tusno kaysaska ugu daran hadda waa ilaa iyo afar qofood oo isbitaalka digfeer iyo inta aan kusoo aragnay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay si deg deg inuu caafiyo wax allaala wixii culays oo qarashaad iyo waxa waaye waa wasaaradda insha allahu tacaala dabooli karto waa idin garab taagannahay wax kaloo aan leenahay ma jirto